boqoraddii labaad cutubka toban iyo shanaad yareemcaam oo ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii toddoba iyo labaatanaad ayaa casariya in amasyaa dalka yahuudaa boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray lix iyo toban sannadood oo wuxuu yerusalem boqor ku ahaa laba iyo konton sannadood oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray yekelyaah tii reer yerusalem oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis amasyaah yeelay oo kale habase yeeshee meelihiisii sarsare lama baabi'in oo dadkuna weli way ku allaberi jireen fooxna way ku shidi jireen meelihii sarsare oo boqorkiina rabbigaa wax ku dhuftay haddaba tan iyo maalintii uu dhintay wuxuu ahaa barasle oo guri gaar ah buu degay oo yootam oo ahaa ina boqor ayaa reerka u talin jiray isagoo dadkii dalka degganaa u garqaybinaya haddaba casariyaha faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudah markaasaa casariyaha dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yotaam oo casariya oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii siddeed iyo soddonaad ayaa sakariyaah ina yaraamcaam dalka israa'iil samaariya boqor ugu ahaa intii lix bilood ah oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah siday awoowayaashiis yeeli jireen oo kale oo kamana uu tegin dembiyadii uu yaraamcaam ina neebaad dadkii israa'iil dembaajiyey oo waxaa isagii shirqoolay shaluum ina yaabeesh oo wax buu ku dhuftay dadka hortiisii wuuna dilay markaasuu meeshiisiina boqor ka noqday haddaba sakariya faliimihiisii kale waxay ku qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil kana wuxuu ahaa ereygii rabbigu kula hadlay yeehuu ee uu ku yidhi farcankaaga qarniga afaraad ah ayaa ku fadhiisan doona carshiga dalka israa'iil oo saasay noqotay oo shaluum ina yaabeesh wuxuu boqor noqday cusiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii sagaal iyo soddonaad oo muddo bil ah ayuu samaariya boqor ku ahaa markaasaa maneexeem ina gaaddi ayaa ka kacay tirsaah oo wuxuu tegey samaariya markaasuu shaluum ina yaabeesh ku dilay samaariya oo meeshiisii boqor ka noqday haddaba shaluum faliimihiisii kale iyo shirqoolkii uu sameeyeyba waxay ku qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil haddaba maneexeem wuu wada laayey tifsax iyo wixii ku jiray oo dhan iyo sohodimaheedii marka tirsaah laga bilaabo maxaa yeelay way ka furi waayeen sidaas daraaddeed buuna u laayey oo naagihii uurka lahaa oo magaalada ku jira oo dhan wuu wada dooxay casariyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii sagaal iyo soddonaad ayaa maneexeem ina gaadii dalka israa'iil boqor ka noqday oo samaariya ayuu toban sannadood boqor ku ahaa oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah oo isagu wakhtigiisii oo dhan kama uu tegin dembiyadii uu yaraabcaam ina nebaad dadka israa'iil dembaajiyey markaasaa waxaa waddankii ku kacay fuul oo ahaa boqorkii ashuur oo maneexeem ayaa fuul kun talanti oo lacag ah siiyey inuu gacan ku siiyo si ay boqortooyadu ugu xoogaysato oo maneexeem wuxuu lacagtii saaray dadkii taajiriinta ahaa oo dalka israa'iil oo dhan oo wuxuu ku amray in nin waluba konton sheqel oo lacaga bixiyo si loo siiyo boqorka ashuur sidaas daraaddeed boqorkii ashuur dib buu u noqday oo dalkiina siimo uu joogin haddaba maneexeem faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhamsoo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa maneexeem dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii fiqaxyaah casariyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii kontonaad ayaa fiqixyaah ina maneexeem dalka israa'iil samariya boqor ugu noqday oo wuxuu boqor ahaa laba sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah oo kama uu tegin dembiyadii uu yaraabcaam ina neebeed dadka israa'iil dambaajiyey oo waxaa isagii shirqoolay sirkaalkiisii feeqax ina ramalyaah ahaa oo wuxuu isagii qalcaddii guriga boqorka kula dilay argob iyo aryaah oo waxaa isaga la jiray konton nin oo reer gelicaad ah oo markuu isagii dilay ayuu meeshiisii boqor ka noqday haddaba fiqaxyaah faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba waxay ku wada qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka israa'iil casariyah oo ahaa boqorkii dalka yahuuda sannaddiisii laba iyo kontonaad ayaa feeqax ina ramalyaah dalka israa'iil samariya boqor ugu noqday oo wuxuu boqor ahaa labaatan sannadood oo isagana wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah kamana uu tegin dembiyadii uu yaraamcaam ina nebeed dadka israa'iil dambaajiyey oo wakhtigii feeqax boqorka ka ahaa dalka israa'iil waxaa yimid tiglaad filiseer oo ahaa boqorka aashuur oo wuxuu qabsaday ciyoon iyo aabeel beytimacakaah iyo yaano'ax iyo qedish iyo xaasoor iyo gelicaad iyo geliili iyo dalkii reer naftaali oo dhan oo dadkiina maxaabiis ahaan ayuu cashuur ugu kaxaystay hoosheeca ina eelaah ayaa feeqax ina ramalyaah shirqoolay oo intuu wax ku dhifta ayuu dilay oo meeshiisiina boqor buu ka noqday sannaddii labaatanaad oo yootam ina cusiyaah haddaba feeqax faleemihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba waxay ku wada qoran yihiin kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka israa'iil feeqax ina ramalyaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil sannaddiisii labaad ayaa yootam ina cusiyaah dalka yahuudaha boqor ka noqday oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusalaam ayuu boqor ku ahaa lix iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yerushaah ina saadoq oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku qumman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis cusiyaah yeelay oo kale habase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in oo dadkuna weli way ku allabaryi jireen fooxna bay ku shidi jireen meelihii sarsare oo isagu wuxuu dhisay iriddii sare oo gurigii rabbiga haddaba yootaan faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka yahuudaah oo waagaas rabbigu wuxuu bilaabay inuu dalka yahuudaah ku soo diro resiin oo ahaa boqorkii suuriya iyo feeqax ina ramalyaah markaasaa yootam dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii awowgiis daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aaxaas